bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku haastaysan tahay labaiyo labaatanka bisha julaay sannadda labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta diiday go-aankii kasoo baxay maxkamadda sare ee dalka ee ahaa in dib loo qanoqdo kuraasta sideedda kursi ee muranka uu ka taagnaa oo horey maxkamadda ay u sheegtay in doorashadooda lagu laaban doono xildhibaanada ayaa difaacay xubnaha sideedda xildhibaan ee ka tirsan ee kuraastooda muranka la geliyey kuwaasoo muddooyinkii dambe si caadi ah ugu qeybgalayay fadhiyada baarlamaanka ilaa iyo boqol siddeetan iyo afar xildhibaan ayaa aqbalay diidmada go-aankii maxkamadda sare ee ahaa in dib loogu noqdo kuraasta sideedda ah ee doorashooyinkeeda lagu tilmaamay mid sharci darro ahaa go-aanka baarlamaanka ayaa waxa ay muujinaysaa iska horimaada dhanka fulinta sharciga ah ee dhex mara hay-adaha dowladda iyadoo garsoorayaasha ay yihiin uu yahay garsoorka mid ka madax bannaan hay-adaha kale ee dalka sidoo kale xildhibaanada ayaa ansixiyey qaraar ku saabsan xilhaynta xubnaha baarlamaanka iyo buuxinta kuraasta baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa soo bandhigay shan qodob oo qof xildhibaanka ah uu ku waayi karo xubnimadiisa baarlamaanka ayadoo shanta qodob ay yihiin kuwa haatan aan la ogeyn hanaanka ay u dhaqangeli karaan maadaama inta badan xildhibaanada baarlamaanka aysan soo caadirin kuraastooda madaxweynaha soomaaliya maxamed sheekh cismaan waa maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa soo saaray wareegto cusub oo uu ku magacaabayo laba la taliye oo ka mid noqonaya la taliyayaashiisa gaarka ah warar ay helayso warbaahinta ayaa waxa ay sheegayaan in maxamed cabdulaahi farmaajo uu cabdirasaaq waa cabdirasaaq duruq u magacaabay la taliyihiisa dhanka ammaanka iyo siyaasadda cabdirasaaq durqun ayaa horey u ahaa gacan yaraha madaxweynihii hore ee cabdulaahi yuusuf sidoo kale waxa uu soo noqday agaasimaha madaxtooyada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale la taliya waxa uu magacaabay oo aan waxba raacsiisneyn nuur tiiriye oo isna horey u soo noqday agaasimaha agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada xilligii madaxweynihii hore ee sheekh shariif sheekh axmed nuur diire ayaa sidoo kale labadii sano ee ugu dambeysay ahaa wakiilka soomaaliya u fadhiya urur goboleedka igada sidoo kale master nuur ayaa ka mid ahaa kooxdii ololaha ee madaxweyne farmaajo waxaana mar uu ka ku sigtay in looga magacaabo agaasimaha madaxtooyada madaxweyne farmaajo ayaa tan iyo markii uu la wareegay xafiiska magacaabay la taliyayaal dhowr ah waxaana ku jira rag madaxweynaha saaxiibo dhowla ah kuwaasi oo qaarkood haatan ka mid ah howlwadeennada madaxtooyada soomaaliya madaxtooyada villa soomaaliya ayaa dhowrkii bilood ee ugu dambeysay ku jirtay xaalada deganaansho la-aan ah ayadoo inta badanna ay u muuqanaysay kuwo ay xilalka isku bedelayaan la taliyayaal iyo sidoo kale agaasimayaal siyaabo kala duwan loogu kala magacaabayay xilal kala duwan taasi oo muujinayso inta badan dadkaasina inay ahaayeen kuwo ayagu la taliya waa kuwo ayaga ka agdhow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya cabdi faarax juxa ayaa maanta shaqo joojin waxa uu ku sameeyey xogeyihii joogtada ah ee xogeyihii joogtada kumeel gaarka ahaa ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka soomaaliya warqadan ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay shaqo joojinta ay ka dambeysay kadib cabasho ka timid shaqaalaha wasaaradda xadgudub ahaanka shaqada iyo sidoo kale wada shaqaynta wada shaqayn la-aan iyo arrimo kale oo lagu eedeynayay xogayaha joogtada ah ee master yaxye cali ibraahim sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa xogayaha joogtada kumeel gaarka ah ee wasaaradda u magacaabay cabdulaahi maxamuud xasan lagana laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay labaiyo labaatanka bisha wareegtadan ayaan ah mid lagu faafiyey dhammaanba goobaha warfaafinta ah ee xog dowladda soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya degmada xilwaa ee gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in haruurnimadii hore ee saakay uu nin xaaskiisii ku gowracay degmadaasi dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafad waxaana ninka dilay haweenadii islaantiisa lagu magacaabayay abshiro nuux waxaana la sheegay in uu ku dilay middi dhacdadan ayaa dadka deegaanka waxa ay ku abuurtay naxdin badan waxaana baxsaday ninkii dilay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray aadan cali macalim dad ka mid ah ehelada haweeneydan uu ninka tuureyda ku dilay ayaa la hadlay warbaahintoo sharaxaya dilka qaabka u dhacaya labada ee midna la dilay oo ahaa sida la sheegay nin iyo xaaskiisa waxayna sidoo kale sheegayaan in xal laga gaaray habeenimadii xalay balse arrintan ay saakay fajac ku noqotay sida uu sharaxaya mid ka mid a eheladaasi haawaanadii waxaa lahaa abshiro sheekh nuux maali aan lahaa gabadha yarka dilana waxaa lahaa aadan cali macalin dilka wuxuu dhacay toori ayuu ku dilay oo saakay barqadii xalay macnaha si family ahna waxayna ku daynay xalayaas macnaha hadalnay kadibna waxaan ku heshiinay in gabadha hooyada oo shala hoose degan meel hormaxa la yiraha inaan geyno isagana intay kasoo dhalayso u sugo maadaama u raa lahayd afar bilood sidaasaan ku xilay marka saakay arrintaan rajaadan ugu dhacday oo ilaahi subxaana watacaala inaan hubsaday ina lillahi wa inaa ilaa rajicuun kullu nafsin daaftirmuud waxay ka dhahan xaafadda suuqa xoolaha gaar ahaan xaafadda agaarka masjidka shiica agaarka iskuulka shiicaldiya tooriyada qoorta meesha ayuu ugu dhuftay meesha dhunka ayuu ugu dhuftay tooriyada kadibna afka ayuu mare ugeliyey kadibna dad dirisa iyo macalin meesha u dhawaa ayaa kusoo baxeen kadibna macalimiin macalinkii iyo dadka diriska buuqa ayaa noo yimid kadib sidaa meesha ku tagnay ilaahi subxaana watacaala siday nafsi ugu baxdaa siday nafsiga ku baxsaday saas waa intasaa u dhaceen
ciidamo ka tirsan dalka uganda oo qeybna ka ah howlgalka midowda afrika amisom ayaa soo gaaray magaalada muqdisho kadib markii ay baxeen ciidamo kale oo ka tirsan isla amisom ciidamadan baxay ee ka tirsanaa amisom ayaa la sheegay inay ahaayeen kooxda sagaaliyo tobanaad ee ciidanka amisom waxayna ka howlgeli jireen gobolka shabeellaha hoose gaar ahaana magaalada marka sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ciidanka dalka uganda ee howlgalka amisom qeybta ka ah ciidamada cusub ee waxaay ku biin kooxda labaiyo labaatanaad ee amisom waxaana ay ka howlgeli doonaan sida la shaaciyay gobolka shabeellaha hoose sida sarkaalkaasi amisom uu xaqiijiyey ama u sheegay warbaahinta barijiye buhuku oo ka mid ah saraakiisha ciidanka amisom ayaa sheegay in ciidamada cusub bedelay ciidamo ka tirsanaa kooxda sagaaliyo tobanaad ee ciidamada amisom kadib markii hal sano ay joogeen soomaaliya amisom ayaa ku sheegtay nidaamka ciidanka haddii ay joogaan soomaaliya muddo hal sana ah isbeddel in lagu sameynayo dibna loogu celi doono dalkii halka kuwa cusubna la keeni doono howlgalka waxaan rajeynaya kooxdan cusub in ay ka fiicnaan doonaan sidaasi waxaa yiri sarkaalkan ka tirsan ciidanka ciidanka uganda ayaa waxa ay ka qayb yihiin ciidamada kala socda burundi etoobiya jabuuti